shirkan oo looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa saameynta ay isbeddelka cimiladu ku yeelato deegaanka iyo bulshada waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka jabuuti waxaana kasoo qaybgalay ku dhowaad afartan urur oo ka jira dalka jabuuti kuwaasoo aan dowli ahayn islamarkaana ka shaqeeya arrimaha bulshada qaar ka mid a madaxdii ka socotay ururada oo ka kala yimiday dhammaanba shanta gobol iyo caasimadda ayaa v o eda uga waramay shirkan iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen magacaygu waa cismaan cabdi waaberi waxaan ka socdaa urur ka jira gobolka carta a b s ururkaasi oo qeybaha bulshada aada uga shaqeeya maanta saad soo carabaabtay kulan saddex cishan kulanka ku jirnay faa'iido badan baan ka korsanay sagalay waxaa kamid a faa'iidadaasi isbedelka cimilada hawada oo inta dambeba adduunka aada looga waramo biyo saa loo hilla weliba nadiifa hadday noqoto ceelal aada u fara badanoo laga sameeyo meelaha tuulooyinka meelaha dad reer miigu ay degaan biyahaas iyagoo la og yahay caafimaad biyada caafimaad qaba tayole dhan walba laga eegay loo heli lahaa dhinaca dhirta hadday noqoto in geeda badan la beero oo say usoo jiidaan hawada marka reer cad haddaad tihiin maxaad ka faa'iideen caqabadaha ka jira deegaanka inaad ka timaadeen maxaad hadda kala noqonaysaa maa ka faa'iido shaqadiin marka horeba bulshada ahayd bulshada waxqabadkeyga hadday noqoto dhan dhuun iyo hadday noqotoba dhan horumar ahaan waxaan ka faa'iidnay in marka hore waxaan ku raajoognay ururkeygu inaan samayno meelo nadaafadda qashin qub lagu gurido waxyaalaha xashiishka waxa bilicda lagu guridaha iyo waxaan kaloo ku ballansanay in dhowaan imika bishii horean jeclahay dhexdeedii geedaan ku beernay magaalada qaybina geedo aan leenahay cimilada ay dilayaan inaga harbiniin way fiican yihiin beerta gurigiiba halgeelaan halgeedaan siinaynay marka tii aan ku joognay maanta inaan sii labalaabno oo noqoto inaan bulsho badan aan ku xidhno oo dadka baraarujino waxyaalahan imika inkastoo maasha allah waddankeenu dee aad ugu kooban yahay baa haatan gobolku qiiqiiqiiqadan bixee samada gala oo iska kooban tahay haddana wixii isbedelka cimilada ka hortegi lahay oo dhan inaan la imanno hadday noqoto geedi inaan sii badinno meelihii nadaafadda lagu rida inaan badinno qashiqobkii inaan bulshadii dhalintii ku wacigelinno waar waxyaalaha deegaanka isbedelkiisa keenayo dhan aan ka hortagno waxyaalaha faa'iido u ah oo isbedelki aan kaga hortagna faa'iidadeed ahna inaan la iman marka aqoon badan baa nooga kordhay shaqadii aan haynay ee marka hore wadnay inaan sii labalaabno halkii aan joognay halka dheer aan gaarnay insha allah anu magacaygu waa faadimo saciid giire ururkaygu waa asasoon rijaan dheer makaaduus baan galaa oon ka shaq hawl galaa waxaan ka faa'iiday wax badan oon kolka horeeta aanan garanaynin ayaan iminka ka faa'iiday oon ka fahmay wallaahi maasha allah n ku faraxnahay n ku faraxsanahay isbedelka cimilada iyo say u shaqayso saas waa barateen soo waan fahmay iminka si fiican baan u fahnay waan baranay wallahi waan ku faraxsanaa wax badan oo iga iga libirsanaa ayaa ii muuqdaa magacayga waxa weeyaan maxamed yuusuf roble oo loo yaqaano maxamed song loo yaqaano ururkayga waxaa weeyaan association de cadre asjugbo development regional baa la yidhahdaa adugu waa ururada kadar kadarka shaqaalaha isku tegey ee gobolka carsi bay ka socda weeyaan wax badan baan ka faa'iidaysanay sida cimilada looga hortago sida loosoo loo gaabiyo maxay ahayd tamarteeda sanadada soo socda saameynteeda nadaafadii biyihii asirismongii oogii wixii oo dhan ayaan ka faa'iidaysanay marka anakuna de markaan noqono gobolkii carsi waxaan doonaynaa inaan hididilo kusii gelino ururada kaleeta ee jira ee badan waayo lix baan kaga nimidna calasabiix lixdayada inaan isku tagno oon kuwii kale calasabiix si gaarsiino wixii lanoo dhigay ayaan doonaynaa walaashay gobolka calisabiix ururkiinu waxaad ka shaqaysaan arrimaha bulshada hadda maxaa idinku daran xagga biyaha xagga cimilada markii la yidhahdo kale gidaafad guuristeedii ayaan la cadibinay ilama iyo tobanka sane ugu dambeeyaba konseygii hadday tahay berfutilka hadday tahay waan iskaashanaa ururada way wala garab joogaan mar walba laakiin dhibaatada welina haysata waan tirtiri kara la'nahay marka maxaa idiin qorshaysa wallahi qorshaha aada iyo aad inaan etaabkan iminka aan ku jirna aan ka baxno oo bilicdii calasabiix iyo hadday anfiqnimo geenada noqotiyo hadday maxay ahayd nadaafadiida noqotaba inaan horumar weyn gaarsiinaan doonaynaa oon gobolada kale anaku yala tartamayna weliba geed abuur baa jira geed abuurka ma ku jirtaan geed abuurka ilaa waan ku jirnaa magaaladii calasabiix imaka weliba haddaan kuu sheego inisiatifka waxaa la yimiday barafishaga jadiidka ee cabdimelik maxamed boneyta ayaa la yimiday geedaa dikadihii hore lagu wada beeray booydo ayuu u sameeyey maxay ahayd suiviya evaluation sameeya oo waraabiya habeen walba waraabiya qofka geed gooyo dee waan xidhnaaba anaku inaan xidhno iyaaba iyaaba eerkaabaan gaarnayba haa xeerkaabaan gaarnayba calasabiix sagaal saciid faarax v o e jabuuti